kooxaha argagixisada al-shabaab beriisimo ay ku lahaayeen eria udhexaysa koonfurta mudug magaalada camaara iyo bacadweyn dhexdooda oo maalmahan oo dhan ay qalqal gelinayeen dadka deegaankan degan tuulooyin badan ay ka gubeen hadda ka hor laba jeer ay soo weerareen xoog badanna ayaamahan dambe ay ku joogeen meesha ayaan gurmad u ahayn labadii toddobaadoo lasoo dhaafana halkaanaan ku sugnayn marka ciidamo badan oo kuwa dowladda federaalka ee militariga iyo nabasugidda iyo kuwa galmudug ee daraawiishta iyo dadka deegaankuba la isfara saaray runtii dee sidii caadadu ahaan jirtay meesha goobtiina waa laga qabsaday khasaaro xoogan ayaa naga soo gaaraya inuu gaaray ilamaa iyo kuntameeyo dad ku dhowna oo ayay ka tirsan ay ku dhaawacmeen runtii dagaal dee waa khasaaro wuu leeyahay annaga dhaawacyo dhowr iyo tobana ayaa ilaa iyo hadda hubnaa iyo dhimasho lix qofooda marka maleeshiyaadkii kooxihii al-shabaab baan loo sheegay inay maleeshiyaadkoodii ka dhintay inta aruuriya inay leeyihiin waxaa dadkii aan dilnay oo dowladda ka dilnay ciidankii dowladda aan dilnay iyo dadka reer bacadweyne oo iskaashanaya ayay yihiin marka dee halkaasay naf ka raadiyeen runtii waxaan loo sheegayaa dhaawacoodii inay xardheero usii wadaan xataa maydkoodii ay rabaan inay xardheere iyo hal meel inay labaatan iyo dhowr qof ku aseen baana loo sheegay marka dee waanu wadaynaa deegaamadan galmudug dhulka ay ka joogaan oo dhan olole xoogan oo meelo badan ka bilaaban doona ayuu hordhaco ahaa midkaan maantay waxaanan runtii waa la odhan karaa kooxaan aslanba waa kooxo xaaraana dalka soomaaliyana ku jooga si qaldan dhibaatana ku hayo ummadda soomaaliyeed dagaalkooda waa iska furayan saacad kasta laakiin si gaar ah galmudug dowladda galmudug iyo shacabkeeduba waxay ayaamahan dhan isku diyaarinayeen in kooxahan khawaarijta ah ee dhibaatada badan la raba dadka reer galmudug in laga xoreeyo waxaan runtii bogaadinaynaa bacadweyn wisil hobyo dadka deegaamadan ku dhaqan oo dhan inay soo baxeen oo dagaalada hadda ka dhanka ah ay diyaar u yihiin qaarkood qaarkoodna ayba galeen maantay iyo ka horba guusha timidna qaybta ugu ballaaran ayuu leeyihiin marka aada iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaanan hadda rabnaa inaan dhiiragelino dadka camaara iyo xarardheere iyo gelhareer iyo ceelbuur iyo degan dhammaan iyo ilaa ceeldheer inay soo baxaan kooxaha ka yar kun ayaa maaragtay ummadii wereereysay xoolahoodii dhacaya gabdhahoodii yaryaraa maaragtay si qasaba uga wadanaya wiilash yaryaraa dagaal qasaba gelinaya marka waxaan ugu baaqaynaa iyagana inay heeryada dulliga iska rogaan marka wax la yaab len ma leh inay gaadiidkii ay ka dhacaan mar horey deegaankoodii iyo dadkoodiiba iyo xoolahoodiiba dhaceen haddana dee baabuurta yaryarada dhaqaaqaysay ayaan maqlaynaa inay xardheero ku qabsanayaan waxaasna dee waa nafla caarinimo iyo culayska saaran oo ay culays xoogan oo galmudug dhankeeda ay ka wajahayaan ayaa keenaysa inay dadkii ku qarabaxaan tanina waxay keenaysaa in dadka ay cadaadiska tirada badan ay ka badiyeen inay kacdoon gudeed ay ay ka bilaabaan haddana